deegaanka fuumibajuni waa mid ka mid a deegaanada gobolka jubbada hoose waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo dhanka nolosha baahiyahaasi waxaa ugu muhiimsan qaybta hooyada iyo dhallaanka deegaanku waxaa ka shaqeeya hooyooyin sameeya umuliso dhaqameed waana midda keliya ee laga heli kara meelaha aanan lahayn xarumaha hooyada iyo dhallaanka waa badbaadada keliya ee heli karaan hooyooyinka wakhtiyada adag ee marxaladda dhalmada loo yaqaano umuliso dhaqameed waa badbaadadii ugu muhiimsaneed ee dadkeennu heli kareen wakhtiyadii ay burbureen xarumihii iyo goobihii ay ku shaqayn jireen umulisooyinkii lahaa xirfadaha loona guuray badbaadadii ugu muhiimsaneyd ee loo yaqaanay umuliso dhaqameed khadiijo yuusuf axmed waxay ka mid tahay hooyooyinka umulisooyinka ka shaqeeya deegaanka fuumabajuni waxay sheegtay inay jirta baahiyo kala duwan oo dhanka hooyada iyo dhallaanka baahiyaha ay sheegtay umulisadaasi waxaa ka mid a xaruntii ay ku shaqayn lahayn umulisooyinka oo aysan ka jirin deegaanka qalabka umulisooyinka oo aada u yar ambalaas la-aan daawo la-aan waxaana si guud codsi ugu dirtay cid walba oo wax ka qaban karta baahiyahaasi oo ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka jubbaland midda qaranka iyo hay-adaha shaqa wadaagta ay yihiin haddaba waa tan khadiijo yuusuf axmed oo ka mid a hooyooyinka umulisooyinka ee ka shaqeeya deegaanka fuumabajuni oo si guud uga warbixinaysa baahiyaha hooyada iyo dhallaanka ee ku nool deegaankaasi iyadoona codsi u dirtay cid walba oo wax ka qaban karta baahiyahaasi ani umulisada waaye waxaan raba gaargaar isbitaal ma haysano naagaha fooshaad markay qabto oo ambalaas ma haysano dhigba hadaa ku dhacdo meelaan geysana ma haysano duulaha dhan isbitaalka male gaargaarka male daawo male qof waxaan qaosanahay hayadda ina kalmoona siisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu umulisadu waa xirfadda ugu muhiimsan ee dumar badan ay maraan iyadoo la xiriirta uurka dhalmada iyo daryeelka ilmaha marka uu dhasho waa wakhti u baahan daryeel caafimaad oo gaara si hooyada iyo ilmahuba ay u helaan nolol caafimaad leh laakiin deegaano badan oo dalkeenna gaar ahaan kuwa miyiga iyo meelaha fogfog waxaa ka jira bahyo kala duwan oo dhanka hooyada iyo dhallaanka waxaana hooyooyinka umulisooyinka ay la kulmaan caqabado kala duwan oo ah badbaadinta ugu muhiimsan hooyada iyo dhallaanka